madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah magaalada cadaado uga furay shirka maamul usameynta gobolada dhexe ee soomaaliya oo dhowr jeerna dib u dhacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ergooyinkaasi ka qayb galay shirka ugu baaqay inay soo dhistaan maamul ay wada leeyihiin maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba furitaanka shirkan ka wareystay cabdulaahi baarleex oo madaxweyne u ah maamulka ximan iyo xeeb
waa mahadsantahay maxamed sidaad la socoto shirkan wuxuu soo xamidnaa sagaal bilood welina waxaa jira caqabado badan laakiin muhiimaddu waxay tahay ummadda in loo horseedo inay wax bilowdaan maanta waxaa la furay shirkii maamul sameynta midug iyo galguduud waxaan rajeynaynaa caqabadaha jira ee ay kamid tahay khaladaad dhacay arrimihii dulsamareebeed markay socdeen in la saxo oo lagu saxo dadku inay aayahooda ukashadaan shirkuna kullay guuluu ku furmay guuluu ku dhamaaday waxaan rajeynaynaa ummadda inay danahooda ka shaqeeyaan waan gartay intee la filayaa inuu socdo shirku dan ayahooda ayagooda kusadaan ma aha dad loo sameynaayo sida hadda ka dhacday deegaanada qaarkood annaga waxaan jecelnahay dadka maamulada le i kuwaan lahayn doonto isku yimaadaan inay aayahooda ka tashadaan wax ayaga ay raalli isaga yihiinna beertaan ama caasimad ha noqoto ama ha noqoto madaxweyne ama ha noqoto magac ama astaan ha noqoto dadku waxa ay dhistaana looga raba inay difaacdaan qof waxa u keenana ma aaminsano inay la difaaci karo marka kulley waktigu qaadanayo cidna ma qiyaasi karto waa laga yaabaa dastuurka dad inay ka hadlaan afartan maalmood afartan iyo shan maalmood laakiin waktigun bay qaadan doontaa waan gartay marka dabcan waad dhex joogtaa deegaanka hawlahan mudda aad ku soo lug lahayd ma is leedahay muddada iminka laga hadlaya shan iyo afartanka afartanka shan iyo afartanka cishaha waxbay ku dhamaanayaan
wa waa mahadsantahay maxamed waxaad dareemi kartaa markii aan saxiixaynay heshiiska muqdisho aan ku saxiixaynay waxaa ku waxaa ku qornaa muddo lixdan maalmood in lagu dhiso maamulka toban maalmoodna lagu dhiso guddiga farsamada iyo sistamkii loo baahnaa kadibna u dhameeyo sagaal bilood ay qaadatay saddex bilood oo kamida waxaa lagu murmaayay dhismihii guddiga farsamada maantana wakti waa la qaban karaa laakiin ma aaminsana aniga shaqsigeeda intaan siyaasada soomaaliya ka arkay ama weliba siyaasada hadda internationally aan ka dareensanahay wax caqabadahaas oo kale ay hor yaalaan in afartan iyo afartan iyo shan maalmood lagu dhisi karo laakiin ummadda wax dhisanaysa ku xirantaa sida ayaga ayahooda ugu tashadaan waan gartay marka maanta ma la ma la caddeeyey sida ergada iyo dad ka qayb gelaya shirka iyo maarata ay u imanayaane loo soxulayo waxa mise weli waa arrin dhiman maanta kolley maanta kolley furitaan un bay iska ahayd waa sermony ma jirin wax la kale oo siyaasada laga hadlayay khilaafaad badan oo jiro oo ay kamid yihiin khilaafaadka dhacay laftirkooda waxaa loo dhigay inaysan munaasab ahayn in markaas carqaladaas ay sii taagnaato laakiin dadka loo madax baneeyo inay ayahooda ka tashadaan ma jirin waxyaabo kalean ka hadlaynay arrintaasay wax ku bilowdeen xafladaas xafladii ku dhamaatay waxaan rajeyneynaa in sabsiga wixii ka dambeeya uu baraseeska bilowda waan gartay waxaa jira in madaxweynaha soomaaliya maruu ku sugnaa magaalo madaxda gobol galguud ee dhuusamareeb uu sheegay in caasimadu ay dhowrsamareeb noqonayso adigu warbaahintaad la hadashay waxaad sheegtay in arrintaasi arrin dadka shirka imanaya u taalla ay tahay madaxweynuhu uuna dhinaca dastuurka marka la eego uuna maaragtay xaq u lahayn inuu arrintaa uu ku dhawaaqo hadalkaa madaxweynaha iyo kaaga wax iska bedelay laaya hadda maya waxa iska bedele male weli way taagan tahay arrintaas waxaad dareemi kartaa deegaanka waxaa degan laba iyo toban beelood laba iyo tobanka beelood waxaa laga rabaa inay aayahooda ka tashadaan beertaan wax ayaga ay raalli isaga yihiin noocay doontaan noqoto waa sax sidaad u sheegtay madaxweynaha waxbuu ku dhawaaqay waxaan isku qabsanay sharciyada uu ugu dhawaaqi karo caasimad waxna waa wax ummadda carqalad ku keeni kara waxna waa wax ummadda inay ayaga u tashadaan dadku hadday tashadaan meeshay doonaan caasimada ka dhisteen laakiin waa lasoo dhaafay waktigii ummadda wax loo magacaabi lahaa wax loo yeerin lahaa taasna kolley ummadda ku degan deegaanka ka tashan doonta ergaa la xeli doonaa baarlamaana la xuni doonaa dastuuraa la xeri doonaa intaba waxay u baahan yihiin in lagu qoro caasimadii in lagu qoro astaantii magacii haddana lagu doorto madaxweyne taasaa marka waxay caddeynaysaa haddii mid la sameeyo inta kalena in la sameeyo ku habboonta haddii saddexda kale raado lama samayn karna taasna inaysid wax markaas oo sharciyada haysan ay ku salaysan tahay ummadaana loo madax banayn doona inay aayahooda ka tashadaan guddiga farsamada iyo dadka ergooyinkaana ka hadli doona markii ay munaasabta waan gartay ugu dambeyntii waxaa jira raad ku yeelasho amaba siyaasado aan ku ekayn oo keliya dadka deegaanka doonaya inay wax dhistaan raadkaasi ha ka yimaado hay-ado kaloo soomaaliya ka jira ama ha ka yimaado sida la yidhahdo dalalka deriska ah faragelinta dadkaa ka iman karaysaa intee leeg bay idinka horjoogsan karaysaa in waxaad doonaysaan aad gaadhaan kolley anigu shaksiyan iyo maamulkaan madaxda u ahay ma dareensanin umad kale inay fargelin nagu qaban karto ama nagu hayso annaga caayaheena u tashanay annagaa lahayn broces aan wax ku dhisanay broceskaasoo aan aad dareemi karta saddex doorasho soo maray laba madaxweynihii ugu horreeyay madaxweyne kiicey iyo tan aniga aan haayo xukunka hadda intaasba waxaad dareemi kartaa dadku waa sheegaan soomaaliya fargelin shisheeyaa lagu hayaa ama deriska ah annagu waa ka madax banaaneen fargelin mana aaminsana hadda dadkan u bartay inay xorriyaddooda iyo dadnimadooda iyo aayahooda u tashadaan inay cid kale fargelin ku qaban karto kolley ciddii fargelin lagu haayana iyadaa markay maslaxa timaado noo sheegi doonto cidda ku haysa waxaan kala hadli doonaa sidii looga bixi lahaa cidda fargelinta ku haysa laakiin galabta waxaan dareensanayo cid fargelin ku haysaa midigi galguud inaysa jirin waa laga yaabaa dad kana siyaasadeen oo meelo ka taabanayo ama dawladida ha noqoto ama dad kale ha noqdeen laakiin qof la qasbi karo oo lagu qasbi karo inuu aayihiisa ka tashado anu ma dareensan inay jirto qofkii dareensanna asagaa laga raba inuu ka hadlo kaasi waxau ahaa cabdulaahi baarleex madaxweynaha maamulka ximen iyo xeeb oo u warramayay wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere